wasiir cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa shir jaraa'id oo ku qabta xafiiskiisa ku sheegay in sanadkii tegey dowladda soomaaliya soo xaraysa dakhli dhan boqol afartan kow milyan taasi oo ahayd shuruuday hore u hordhigtay hay-adda lacagta adduunka i m f maamulka maaliyadeed sanadkaa waxaa noo qabsoomay waxaa ka mid ah ee horta inaan wixii lanooga baahnaa ee geedi socodka deyndhaafka deyncafiska wixii lanooga baahnaa oo ah lacag intaa leeg inaan idinka soo urorino waad noo keentaan oo cashuura ah inaan kaa gaadhnay baa ah wax lagu faani karo waxaa laynooga baahnaa laguna heshiiyey waxay ahayd inaan soo ururino lacag gaadha boqol iyo toddobiyo soddon milyan boqol iyo toddobiyo soddon milyan marka laga soo bilaabo sanadka bego bilowgiisii laba kun iyo toddobiyo tobanka ilaa december koob iyo soddonkeedii annagu markaa waxaan gaadhnay in intaa ka badan ilaa shan milyan dhaaftay boqol iyo boqol iyo koob iyo afartan milyan ayaan gaadhsiinay wasiir beyle ayaa sheegay in dib habeen ballaaran ay ku sameeyeen hannaankay ku soo xaroodaan canshuuraha dowladda oo hadda gacanta dowladda oo keliya lagu soo xareeyo wax alla wixii aan dowladda ahayn ee lacaga ururin jiray dowladda u ururin jiray inay dowladda kusoo wareegto inay dowladda kusoo wareegto kambaniyadii qaadi jiray transmiteraalaha kambaniyadii qaadi jiray waxaana la shaabadeciyo nootriga la yidhaahdo kambaniyadii shatiyada qaadi jiray kala wada goongoonida ahaa waxaasoo dhanba inay inagu la soo wareegno dowladnimaday ka mid tahay waana inoo suuro gashay waxaan filayaa maanta inaanay jirin kambaniye fara badan ama hay-ado khaasa oo fara badan hadday jiraanba oo lacag qaada inay jiraan u malayn maayo soo wanaagsanaanta hannaanka ururinta lacagaha soomaaliya ayaa ah dhaba wanaagsan oo keeni karaya in soomaaliya laga cafiyo deemihii lagu lahaa sida shirkiisa jaraa'id ku sheegay wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale beyle waxa markaa aan geedi socodkeeda ku jiraa maanta deynta in laynaga cafiyo naaw deyntoo laynaga cafiyo waxyaalo badan baa ka horeeya waxaa ka horeeya inagu nidaamkeena inaan sii wadno waxaa ka horeeya inaan isku fillaan inaan gaadhayno ku tala jirro taladeedana hayno waxaa ka horeeya qof waloo soomaaliyeed wuxuu ku dari kara ku tari kara dalkan inuu jeebka gacantageedu ku ku taro ayaa ka horraysa
dowladda soomaaliya ayaa dhowaan bilowday in canshuurta loo dhaadhiciyo heer hoose oo canshuur laga qaado adeegyaday bixiyaan hoteelada maqaaxyaha iyo shaqaalaha madaxa bannaan ee dowladda aanu shaqaynin marka waxay noqotay inaan qoladii hoteelada la shiro inaan qolada electricity-ga iyo laydhka iyo biyaha iibsa la shiro inaan qolada cableka soo gelisa telefishinka la shiro inaan qolada biy xawaaladaha la shiro baananka la shiro inaan qolada qaadka ku shaqala la shiro qolo wal oo wax ku shaqalaba la shiro oo aan maalmo la shiro maalmo oo aan isla fahmno horta waxaan doonayna wuxuu yahay dadku sas bay wada qabaane inaan saska ka saaro yaa doonayna anaguna saska inaan ka saaro waxaan halkay gelayaana aanu sheego sida dalkana usoo kabanayaan aanu sheegno inay wax nagala qabtaanna aanu sheegno dakhliga dhaqaale ee dowladda dhexe wuxuu ka yimaadaa ilaha dhaqaale ee muqdisho sida dekadda iyo garoonka muqdisho haddaba waa maxay sababta su-aashaas ayaan weydiiyey wasiir cabdiraxmaan ducaale beyle dekadda kismaayo waxa ka soo baxa iyo dekadda muqdisho ka soo baxa isku mid noqon maayaan isku mid waxaanay noqonayn in maadareyaalow dekadda muqdisho waa caasimadii nationkan weeyaan dekedeedu dekadaha kale oo dhan way ka weyntahay sababtay uga weyntaha waa garan karta dadka soomaali oo dhan oo meel isugu yimi waxay yidhahdeen caasimadeednu halkan weyi markaasaa waxay idhahdeen turki ow kaalayo dekedda muqdisho noo weyneen kismaayo weyne maynaan oran boosaasana weyne maynaan oran jamaa miyo jiliba dhulkaa weyne maynaan oran tan weynee baan ku nidhi waxaan idhi turki ow kaalayo waddooyinka muqdisho noo dhis miyaan ku nidhi meel kala dhis meeshaan inagu dhis nagu dhisi laha laakiin innaga giddigan baan nidhi caasimadda iyada noo hagaaji therefore caasimadda waxaa ka soo gala uu ka badan yahay meelaha kale waxa ka soo wasiirka maaliyadda soomaaliya ayaa sheegay in qorshaha lagu daabacayo lacagta shilinka soomaaliga ay socoto balse ay ku khaynaaban yihiin daruufo dhaqaale oo baaxad leh lacagta lacagta shilinka ah horta lacag marka dalku sidan oo kale noqdo ee lacag beelo sida loo soo abaabulaya loo soo abaqaalaya ee loo soo yegleelaya wax fudud maa waxyaalo fara badan fara badan baa laga soo shaqeeyey halkii ugu dambeysay ayaan iminka joognaa waxaanay nagala shaqaynaysaa hay-adda lacagta ee adduunyada ay nagala shaqaynaysaa lacagta waa laisla gaaray jajabkeeda waa laisla gaaray noocay noqonaysa waa laisla gaaray wax maanta laga shaqaynaya wax weeye lacagta printingkeeda ayaa kharash jooga afartan konton milyan oo dollar baa loo baahan yahay si mashiinada iyo lacagta printingkeeda koskeeda loo bixiyo afartanka iyo kontonka milyan ayaa la doonayaa in cidayna siiso ya ilaa weynaga mushaarooyinkeena baynan karayn cidayna siiso kuwaana i m f ka ka shaqaynaya hay-adda caalamka lacagta iyaga hay-adda lacagta caalamka ayaa ka shaqaynaysa markay taa soo gabagabeeyaan waan u malaynaya inay tahay dhowrka bilooda iminka inagu soo aadan wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa dhowr jeer oo hore shiro uu qabta ku celceliyey in hadday jirto soo kabasho dhanka dhaqaalaha ah hay-adaha adduunkana ay muujinayaan kalsoonin wanaagsan oo la xiriirta hanaanka dakliga soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho